wasiirka arrimaha dibadda somalilan maxamed buuxi yunis oo warbaahinta la hadlay kadib markii uu dhammaaday kulan ay maanta yeesheen saddexdii xisbi qaran iyo guddida somalilan u qaabilsan wadahadallada soomaaliya ayaa ugu horreyn ka warbixiyey ujeeddada kulankaas wadahadalku maandeydkiisa waxaa la dowladda somalilan shacbiga iyo golayaasha iyo ummadda reer somalilan waxay u xilsaartay dowladda somalilan iyo madaxdeeda annagoo tiitix raacayna waxaanu garannay inay muhiim tahay inaannu afkaar kala gedisan dhegaysanno taladooda qaadanno aanu u sheegno waxaanu u soconno aad iyo aad baanu wada hadallay waxaanaannu idiin sheegaynaa inaan tegayno haddii ilaha yidhaahdo wakhtigii loogu talagalay oo dee taasi mid naga go-an ay tahay waananu dhegaysanay wasiirka arrimaha dibaddu waxa uu sheegay in mid ka mid a xisbiyada mucaaridka uu soo jeediyey in la hakiyo wadahadallada inta ay doorashadu ka qabsoomayso hase haatee inkastoo aragtidooda tixgelinayaan haddana ay ka go'an tahay xukuumad ahaan in wadahadalladaasi ay socdaan islamarkaana ay ka qayb gelayaan la taliyaha arrimaha dibadda ee guddoomiyaha xisbiga wadani faadimo siciid uu xisbigooda soo jeediyey in la hakiyo wadahadallada ayaa mar ay warbaahinta la hadashay waxay sababta ku sheegtay in maadaama la rajaynayo in doorasho ka qabsoonto somalilan islamarkaana ay suurtagal tahay in lagu mashquulo arrintaasi ay tahay in dib loo dhigo inta laga gaadhayo bisha juun ee soo socota oo ah wakhtiga muddaxileedka uu kaga egyahay madaxweynaha iyo ku-xigeenka somalilan si hadba ciddii talada ku guulaysataa u yeelato awoodda siihaanbaqaadka wadahadalladan hase haatee wasiirka oo ka hadlayay aragtidooda la xidhiidha mowqifka xisbiga waddani ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa doorashada iyo wadahadalku shaqayskuma laha doorashada waxaa u xil saaran komishanka wadahadaladana annaga kaa u xil saaran anaan u xil saaran ama xukuumadan haata ama kuwa ka dambaysa haato wadahadalada inay way soconayaan kolba ciddii kursiga ku fadhida ayuunba howlaha ka qaybgelaysa marka waxaan u cadaynay inaan wadahadaladii ka qayb-gelayno waananu mahadnaqnay afkaartii ay noo soo jeediyeen waxyaabahaanu ku heshiino waxa weeye inaannu siino warbixin buuxda markaanu ka soo noqono oo saddexdii xisbi qaran aanu taladooda dhegaysanno wasiirka oo wax laga weydiiyey dhexdhexaadnimada dowladda turkiga iyo kalsoonida ay xukuumad ahaan ku qabaan ayaa waxa uu ku jawaabay aqal bayna siisaa naqsi inaannu ku wada shiro dowladda turkigu nama dhex fadhiisato somalilan iyo soomaaliya ayaa wada hadla turkigu wuxuuna siiyaan facilitieska taasoon ugu mahadnaqayna turkiga iyagoona siiyey opportunity aanu laba wadan oo siman oo wada hadlaya nahay labada xisbiye ee ucidiyo kulmiye ayaa arrintani la qaba oo la mowqif ah xukuumadda somalilan maalinta khamiista ee soo socotay lix iyo labaatanka bisha februari ayaa la rajaynayaa inu dalka turkiga mar kale dib uga bilaabmaan wadahadallada somalilan iyo soomaaliya taas oo la filayo in muddo laba maalmooda uu socdo barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa